فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad habeen walba ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqoon caawa hadduu aan la qadaro qodobadaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah mid ka mid a warbaahinta dowladda turkiga oo daabacday sawir u muuqday in lagu aflagaadeynayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kumanaan dad shacab ah oo arrinkan ka bannaan baxay odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose oo si adag uga hadlay shacabkii ay xalay maraykanka iyo bangaraaf ku xasuuqeen deegaan hoostaga magaalada afgooye ee shabeellaha hoose waraysiyo aan la yeelanay goobjoogayaal iyo ehelada qaar ayaad barnaamijka ku maqli doontaan shacabka muqokori oo ku maadaysanaya xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka iyo ciidan uu watay oo isaga cararay deegaanka muqokori iyagoona xaqiijiyey in barakac xooggan uu ka socdo deegaankaas barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dowro muddo lix bilood ah u socotay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka oo lagu soo gebagabeeyey magaalada saakow ee wilaayaddii islaamiga ah ee jubbada dhexe warbixin ayaan munaasabadaasi idinkaga haynaa qasabku diiwaangelinta dowladda federaalka ee shacabka oo gaartay in gaadiidleeda safarreeda dadka saaran lagu qasbo qorshahaas xildhibaan ka hadlaya ayaad maqli doontaan qodobadaas wararkii ugu dambeeyey caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka ayaad barnaamijka caawa ku maqli doontaan u diyaargarooba isaga oo faahfaahsan
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag isku soo noqod wanaagsan waa habeennimo arbaca ay soo galayso taariikhda miilaadiyadana waxay ku beegan tahay kowda bisha toddobaad ee labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya caawa barnaamijka mid ka mid ah warbaahinta dowladda turkiga ayaa waxa ay daabacday sawir u muuqday in lagu aflagaadeynayo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyadoona kumanaan shacab ah ay arrinkan ka bannaan baxeen warbaahin lagu magacaabo leyman ayaa maanta waxa ay daabacday sawir gacmeed u muuqday in lagu muujinayo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam saddex wariye oo ka tirsan warbaahintaasi ayay dowladda turkidu waxa ay sheegtay in ay xireen kumanaan shacab reer turkiya ah ayaa maanta isugu soo baxay waddooyinka waaweyn kuwaasi oo si aad ah uga bannaanbaxayay falka foosha xun ee warbaahinta dowladda turkida ay kula kaceen nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam inkastoo dowladda turkiga ay sheegtay inay xirtay saddex wariye oo falkan foosha xun lagu eedeeyey haddana dowladda turkida ayaa ah dowlad calmaaniyad ah sidoo kalena ku dhaqanta waxa loogu yeero dimuqraadiyadda taasi oo la micno ah in qofka wuxuu doono uu ku dhaqaaqi karo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhowxa waraysiyada ah ayaan isla maraynaa odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose ayaa waxa ay si adag uga hadleen shacabkii ay xalay maraykanka iyo danab ay ka geysteen deegaan hoostaga magaalada afgooye dhacdadan oo xalay baangaraafta oo maraykanka ku shaqaysto ay ka geysteen tuulada yumbis ayaa waxay ku dileen qoys isugu jiray aabbaha iyo hooyada reerka iyo carruurta iyo qoyskaasi dhacdadan oo aad looga argagaxay islamarkaana tira dad ah ay ku laayeen oo isku qoys ah ayaa waxaa si adag uga hadlay suldaan mayow maxamed abuukar oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose haddaba intaan idiin soo gudbinin waxaad markaan ku soo dhowaataan waraysiyo waryaheena mubaarag la yeeshay qaar ka mid ah ehelada dadka ay dhibaatadu gaadhay iyo sidoo kale nabadoon ka mid a dadka deegaanka waa tahay ugu horreyn kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan adigoo magaca ku bilaabay
xuseen axmed xuseen halkee joogtaa
jumbis yumbis halkee ku taallaa jumbis waxay ku taalaa shabeelaha hoose degmada asniga hoos tagtaa waa gartay aydi abgoyd meeqa kilomitir isku jiraan waxaa isku jiraan labaatan kilomitr waa gartay halkaasi bal ka waran sida waxa ugu dhaceen waxay ugu dhaceen waa nimankii america oo soo tababari oo inay soomaalida leeyaan bangaraf ha waa gartay bal ka waran xalay meeqa tahay soo weerareen sideed toban saac ay noo yimideen toban saac iyo labaatan oo habeennimo ah oo habeennimo waa gartay markaas waxay noogu sameeyeen anagoo si ilmaha iska jijiifaan iyo aabahooda iyo hooyadooda ayay ba keligaan xabad ku fureen waa gartay bal ka waran dadka halkee lagu dilay mas-uuliyada lagu dilay mise waa
asendo waaye oo ugu dila u dhexeeya yumbis iyo as- iyo asendada waa gartay beeraha lagu dilay amaha beeraha lagu dilay beeraha lagu dilay oo asendo eh waa gartay dadkii la dilay maxay ahaayeen waxay ahaayeen niman iska beerley eh mid hadafley u ahaay cabdulaahi jidow aldhahay xaliima aldhahay gabartana xaliima waa gartay yaa kala la dilay waxaa la dilay cunug yaro oo asiga dhalay oo todoba jir ah iyo gabar oo idan shan jir ah waa gartay waqood tiran way dileen ah qoyska dhan waxaa ka sokaday wiil oo dhaawac ah oo asaar galaal carariyo oo oo dhaawac culus ah cunugka eh, baa- baa iska ilaaha badbaadiyey waa iska badbaadiyey waa gartay yaalka iyo yarkaa sakiirkaa way dileen sooma waa diyaye saqiir waa gartay dadkaasi xilli la dilaya halkay joogeen beerahay joogeen ha beeraha beeraha ateendo oo asad la dhahaa welig waa gartay maxay tahay sababta loo dilay dadkaasi waa qoys meel degan ma soo warhayeen wallahi waa iska wararay waa la iska wararay maxabada u dhuftay mise gantayaa u dhuftay bal dhegeysaa gashay xabadan gantaalna waa lagu dhuftay xabadana waa lagu dhuftay laba gantaala lagu riday xabka dibna xabadaa lagu dhuftay soo dhawaado magaca ku bilaabay hallo huseen ali taha ma faan waa gartay halkee joogtaa waxaan joogaa hadeerta yumbisaan joogaa iyo hadal meesha ka baxdaan joogaa yumbis bal ka waran xalay sida wax u dhaceen halla waxaa soo weerartay gaalada madow oo yahuudida e ayaa soo weerartay oo martiyo kor iyo hoosan uga sheeganayaan badanka afka oo kuwa maraykanka oo soo kusoo tawgalay meelaha oo qaar kusoo dawgalo oo hadda bangaraf sheeganayaan oo yahuudida e ayaa soo weerartay maaragtiyo beer ku taalo oo maragtiyo yumbis aseembe e oo meesha ku taalo ayaa hala soo weerartay marka waxaa meesha lagu laayay maato nin iyo naakiisa iyo macal ilmihiis ilmahooda ayaa meesha lagu lagu laayay hataa malabaasin dooriyaalkooda oo maragtay oo ku dhaqma oo ku dhaqmayeen oo oo maragtay jinkita ku dhaqmaya hataa malakaasin oo habada loola beegshaday wallaahi hadda hadda oo maragtay oo waana lagu soo sawiraa waa arki doontaa dooryaasha ka mala dhaafan oo oo maragtay oo baawunka eh mala dhaafin waa gartay haye haddii shacabka aad siiye bal ka waran arrintan maxaad darinaas aad ku muujinaysaan wallaahi waxaa kuwa gaaladaas oo shacab shacab u dhamaynayso oo beeraleyda u dhamaynayso waxaan dhihi lahaa ilaahay haddii laga cabsanaayo beeraley shacab salaama loola jeedo dagaalka waxaa lagu soo qaaday waa beeraley oo dhulka korinayso nimankan oo leeyihiin shabaabaa soo dilnay inta shabaabaa u baxnay oo la dagaalamay la dagaalamayna oy leeyihiin horta wax kala shabaab la dagaalamayso ma yaalaan oo yahuudin hadda lagu soo kacday beeraleyaa usoo kacday beeraleyda waxaa ugu baaqaa inaa yaaqiyaalkooda iska dhigaan beerihii oo maragtay iska dhigaan ilaa yaa ku arsaagaayo beer ma ku arsaagayso marka inaan beerahooda ka tagaan oo oo yahuudidan oo maragtay oo soo tababaray amerikaanka oo hawada iyo maragtay hoos maragtay usoo usoo kaceen oo maragtay usoo kaceen oo beeraleyda inaa qalabkooda qaataan oo ku dagaalamaan hataa baakidooda iyo ma- masaartooda iyo yandadooda iyo maragtay warabkooda haddii qor ay waayaan hataa inaa ku dagaalamaan aa ugu baaqaa oo beer- beeraleyda oo shacabka ah markan waxaad ku soo dhowaataan waraysi uu waryahan mubaarak la yeeshay suldaan mayow maxamed abuukar afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo arrinkan si adag uga hadlay suldane in marka hore waan kaaga mahad celinaynaa in waraysigaaga marka labaadna kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan bismillaah alxamdulilah waxda wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah Eh, magacayga suldaan maxamed mayow abuukar ahna suldaanka beeshayn tire suldane waxaad ogtahay ama nagu maqal ah in ciidamada ay bangaraafta ay maraykanku u gaarto in xalay saqdi dhexe ay weerareen qoys degnaa een beere ku yaala in deegaanka yumbis kuwaasoon dhibaato u geystay qoyskaasi bal ka waran dhacdadaasi maxaad kala socotaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dhacladadaas wax weyn ayaan kala socdaa xalay abaarihii tobankii saac ku aadkeedii ayaa waxaa dhacday nimanka murtasaqada ama ciidamadan hadda ban- bangaraafta ah dhibaatooyin badan ayay deegaanadaas ku aadan zoonahan afgooye iyo degmada awdheegle inta u dhexayso dhibaatooyin ba-an ayay ku hayaan xalay waqti dambe oo oo maxay ahayd eh, xilligii gelinka dambe ayay waxay ku weerareen deegaanka yumbis beer ku agdhow oo dhinacan bari soo xigto waxayna meesha ku dileen qoys dhan aabbe hooyo iyo laba ilmo ayaga ay dhaleen iyo hal wiil kaloo ayaga ay dhaleen oo sagaal jir ah ay meeshii ku dhaawaceen oo dhaawaciisana uu aada garaaw u yahay oo hadda maxay ahayd isbitaal loo sii qaaday marka intaas kadib waxaa jirto nin kaloo isagana micnaha meesha beer ka tabcan jiray oo dhinacaas kaloo bebelow below meel la dhaho ka imaaday isagana sidaasoo kale meesha ayay ku dileen marka dhibaatooyinkaas waa wax soo noqnoqday nimankan waxay maanta raadinayaan ama dhibaatada ay ugu socdaan ummadda muslimka beeralayda oo danta yar oo meesha degan ayay habeen iyo maalin ku habsadaan oo dhibaatooyinkan oo dilaalkan foosha xun u geystaan ayaan hore ayay ahayd tuulada gaalwari la dhaho sidaan oo kale shan qof oo iska beeraley oo kala gaargaar ah ayay ku dileen maalin dhoweyd sidaasoo kale deegaanka sabiid ee maxay ahayd, saddex nin oo reer caanola ah ayaa meesha lagu dilay taasna hadda loo anaynayo saddexdaas nin dhinacan ugandheeska marka dhibaatooyin baan ayay ku hayaan ayaan hore laba nin oo micnaha saasoo kale guryahooda maxay ahayd mareeray ka baxay caanola ciyaalkood kasoo baxaynayo gaaridameer wato hoobiye ay ku dhufteen marka dhimashada iyo dhaawaca bilaaxad waaye waxa kaga sii daran dad iska masaakiin beeraleydii oo dhan beerihii oo dhan waxay ka dhigeen aag dagaal oo aan la geli karin qof walba beertii kayliynta ugu taallo kii cambaha mooska maxay ahayd ee galleyda qof beertii tegi karo hal shay ay kasoo goosan karo ma lahan guryihii dhibaatooyinka hadda ay ku hayaan saasoo kale waxaad arkaysaa fuustooyinkii galleyda hadday tahay wixii kale u yaala agabyadii kale guryaha micnaha dadka ka yaaleen maxay ahayd inay baabi'inayaan oo raranayaan cabdibilayaal ku qaadanayaan ay afgooya sii geynayaan marka waxaasoo dhan waxaad u arkaysaa dhibaatooyin oo maanta ummadan in deegaanka dhan laga barakiciyo inay tahay ninka hadduu gurigiisii aado uu isdhaho kaali macnaha meesha tuugaha maxay ahayd daraada hadda ugu dambaysa tuulada moordiile dad odayaal ayaa guryahoodii waxaa loo soo sheegay in la fiiqanayo oo maxay ahayd geleydii laga baxsaday dukaamadii la jabsaday matooradii biyaha beeraha ay ku bambaysan jireen in la furfuranayo meeshii ayay tageen ayagiiaba indhaha in laga xiray oo xalle maba idin dhaqaano tuugaad tihiin nimankii guryahooda inay wax ka dhacsadaan u tagay ayagii ayaa tuuga noqday oo maxay ahayd qaarkood hadda loo qaaday maxaan kuu sheegaa maxay ahayd meeshaas oo la sheegayo maxaan ku dhahaye ee, kuwan maxay ahayd, ciidanka xero ay xamar ku leeyihiin meeshaas inay geeyeen sidaasoo kale haddana maxaan ku dhaha qaar ayaa la sheegaa godka jilicu inay geeyeen dhibaatooyin badan ayaa meesha ka jirto oo deegaanka dadkii waa la barakicinaa waa la baabi'iyey hantidoodii ayaa la qaadanaa wax u harsan ma lahan dil ayaa usii dheer oon aan loo meel dayan waxaa tahay afhayeenka ee nuqubada gobolka shabeellaha hoose maxaad u baaqaysaa bulshada ku nool gobolka shabeellaha hoose een, si gaar ah bulshada ku nool een, deegaanadaasi ku yaala dowlaadka degmada afguud iyo deegaanada kale Eh, bismillaah waxaan leeyahay awalan eh, horta waxaan ummadda muslimka ee soomaaliyeed meel kasta ay joogto si guud baaq ayaan u dirayaa oo ah inay kacaan waayo wax loo fadhiyo ayaan jirin gaaladan hadda ilaahay subxaana wa tacaala uu naga dulqaaday gobolka shabeellada hoose sida awdheegle bariire hadda waxay samaynayaan intaas ayagoo raadinayo si ummadda loo carqaladeeyaa marka ummadda muslimka baaq waxaan u diraynaa inay kacaan meel kasta kuwa joogo shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbooyinka hadday yihiin baay iyo bakool meel kasta gobolada soomaaliya walaayaadka waxaan leenahay ha la kaco qaniinsho qaniinshaha kaa fujiso haddana waxaan leenahay ha la kaco fadhi nooma yaalo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illah marka aan kacno ilaahay kitaabkiisa aan u jihaadno naf iyo maalna aan u hurno maxay ahayd ha la kaco fadhi ma yaalo haddii haweenkeena la dilaayo haddii caruurteena la dilaayo beeraheena macnaha maxayna laga barakicinayo wixii geedmirood iyo xabaayeed badarkii noogu yaala la guranayo guryaheena haddaan ka orodnay aanna loo dhaafayno wixii guryaheena yaa la qaadanayo marka maanta wax kaloon u fadhina ayaa jirin ha la kaco aan iska dulqaadno cadowgaa nagu soo duulay marka insha allah intaas ayaan ummadda muslimka ee soomaaliyeed baaq ugu dirayaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla maraynaa markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka tiro dad ah ayaa dhimasho iyo dhaawaca ku noqday weerar loo adeegsaday toorey oo ka dhacay dalka jarmalka booliiska dalka jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in hal qof uu ku dhintay laba kalena ay si xun ugu dhaawacmeen kadib markii ruux isticmaalayay qalab aad u af badan uu weerar ku qaaday shirkad ku taala koonfurta dalkaas booliiska ayaa intaasi ku daray in weerarkan midiyiinta ah uu dhacay subaxnimadii hore ee maanta oo talaado ahayd uuna fuliyey mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda taasoo ku taala magaalo lagu magacaabo milrishtaad ee koonfurta waddanka jarmalka iyagoo tibaaxay in kooxaha gurmadka degdega ah ay gargaar caafimaad u fidiyeen dadka lagu dhaawacay gudaha shirkaddaas booliiska dalka jarmalka ayaa sidoo kale sheegay in ninkan shirkadda u shaqaynayey ee falkaasi geystay uu u dhashay dalka jarmalka waxa ayna tilmaameen in ay jirin wax calaamado ah oo muujinaya in weerarka uu ahaa mid siyaasadeed ama mid argagixisanimo oo ay ula jeedaan muslimiinta keligood duulka ah ee weerarada ka fuliya gudaha waddamada reer galbeedka dalka jarmalka sidan oo kale waxaa dhowr jeer ka dhacay weeraro midiyeen ah oo dad badan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dhanka kale madaxweynaha maraykanka trump ayaa dhiigyo cabka netanyahu ugu yeeray aqalka cad ee loogu arrimiya maraykanka warbaahinta yahuudda iyo tan maraykanka ayaa tebinaya in madaxweynaha maraykanka donald trump uu maalmaha soo socda aqalka cad ku qaabili doono ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu wakaaladda wararka a b ayaa ku warantay in labada nin ay toddobaadka soo socda ku kulmi doonaan xafiiska oval ee magaalada washington xogahayaha warfaafinta aqalka cad ayaa khamiistii sheegay in netanyahu u imaan doono dalka maraykanka balse xilligaasi ma sheegin wakhtiga saxda ah ee uu dalka soo booqanayo saraakiisha aqalka cad ayaa laga soo xigtay in dowladda maraykanka ay ninkaasi kala hadli doonto masaalixda ka dhexaysa maraykanka iyo maamulka uu tabantaabiye ee yuhuudda kulankan ayaa noqonaya kiisii saddexaad ee trump iyo netanyahu ay ku yeeshaan aqalka cad tan iyo toddobadii bishii februari ee sanadka labada kun shan iyo labaatan netanyahu ayaa noqonaya ninka keliya ee saddex jeer la kulma trump tan iyo intii uu xafiiska dib ugu soo laabtay labaatankii bishii januari ugu dambayntii dagaalyahaanada muqaawamada ee reer falastiin ayaa askari yuhuud ah ku dilay kuna dhaawacay howlgal ay ka fuliyeen magaalada khanyuunis kooxaha muqaawamada ayaa maanta iclaamiyey in dagaalyahaanadooda oo maanta oo talaado ah ay ku guulaysatay inay weerar ka fuliyaan magaalada khanyuunis ee dhacda bartamaha khidaaca howlgalkan ayaana lala beegsaday horin yuhuud ah oo ku sugnayd bariga magaalada dagaalyahaanada ayaa xabad iyo gantaalada garbaha laga rido ooda ugu qaaday ciidamada yuhuudda ee ay howlgal kala beegsadeen iyagoona gawaaridii gaashaamneed ay ciidamada yuhuudda wateen ku gubay gantaalka alyaasiin boqoli shan wararka ayaa sheegaya in ay howlgalkan ku dhinteen lix yuhuud ah ayna ku dhaawacmeen saddex kale oo ka mid ah ciidanka yuhuudda ee howlgalkan lala beegsaday wararkii caalamkana dhegaystayaal waa naga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag shacabka magaalada muuqokoori ayaa waxa ay ku maadeysanayaan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka iyo ciidan uu watay oo isaga firxaday deegaanka iyagoona xaqiijiyey in barakac xooggan uu ka socdo magaalada muuqokori xildhibaan cabdimaalig oo ka tirsan dowladda federaalka oo saacadihii lasoo dhaafay ka firxaday magaalada muuqokori ayaa ku fashilmay qarinta firxadka ay ciidankooda ka sameeyeen magaalada haweeney ka mid ah bulshada muuqokori oo ka hadashay war ka soo yeeray xildhibaanka ayaa waxay ku tilmaamtay mid xaqiiqada ka fog labada kun labaatan iyo shantaa la marooyaa caalamka waa hal baraako waay cid ay wax ka qarsan tahay ma laha wuxuu beeniyey qaxii saaka laga qaxay moqokori waa qaxeen dadkaas halka hoomey ijaarkii shan boqoloo doolar oo ahay iyo toddoba boqoloo doolar ninkay haysta waa haystaa ninkii kalo ayey aa ka jirta meesha ma fahamteen taas waa tii cararka iyo culayskii aan la qarin karin ee saakay ka dhacay moqokori iyo soonaheeda haddaada culayskaada adiga sheegin oo aa inkirtid hadda xildhibaanaha ciidan iisoo tiro udhahay siday dowladda kuugu caawinaysaa ilaa waaba jabkaada qarsanaysaa afkaa tirtirinaysaa hortaada u socotaa qodob waa qodobkaas oo inkirmaadda waa diidnay wax naga qarsoon ma lahan moqokori waa laga qaxay culaysaa niila soo saaray meeshan iyaaba joogabo adiga hadda ofarmeshina bixisaa laydhaha fiir
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ah ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan markaane aynu aadno dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dowro muddo lix bilood ah u socotay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe warbixin ku saabsan waxaa inoo soo jeedinayaa wariyaheena cabdalle mukhtaar أيها الأحباب هيا أقبلوا كي تفوزوا في ربوع التوعية
gelinkii hore ee maanta oo talaado ahayd waxaa degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka dhacday munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayay dowro socotay muddo lix bilood ah oo loo qabtay mucalimiinta degmada saakow oo isugu jiray rag iyo dumar tiradoodana gaaraysay ku dhowaad toddobaatan mucalim kuwaasoo intii ay socotay dowrada ku qaatay tasxiixa qur-aanka kariimka ah iyo culuumtiisa
وهي تروح لإعياء بدا وهي تروح لإعياء بدا dowradan ayaaba sida boorka ka muuqatay loogu magacdaray saxaabiga ubaya ibnu kacab radiallaahu canhu halkudhigeeduna ahaa aayadda allah subxaanahu watacaala ee ah waratili lqur'aana tartiila xiritaanka dowrada ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jirta odayaal dhaqan culimaa uddiin mas-uuliyiinta ugu sarreysa walayada oo uu ugu horeeyo sheekh cali darwiish waaliga walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe
ونشاط بارز يا لهفتي من تفان فيه أو من تضحيات
munaasabadda ayaa waxaa ugu horeyn lagu dahfuray kalaamka allah subxaanahu wa tacaala waxaana halkaasi ka aqriyey mid ka mid ah mucalimiintii muddada lixda bilood u socotay dowrada الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب مثل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه kadib dahfurka aayadaha qur-aanka waxaa makaroofanka lagu soo dhoweeyey sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimada walaayaadka islaamiga ah waxa uuna shiikha u tahniyadeeyey mucalimiinta kuna tilmaamay inay yihiin kuwa bulshada dhexdooda mansilad iyo makaanad sarraysa ka jooga sidaasi darteed kula dardaarmay inay qudwo iyo kudayasho ay ka dhigtaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan leenahay macalimiinay hanii'an lakum hambalya ayaa idin leenahay jazaakum allahu khayr umamku hadday ciday ku faanaan jirto idinkaa faankeeniya cumamku hadday hadday jirtaan nujuum ay soo fiirsadaan iyo xidiga la soo fiirsado idinkaa xidigihii ummadda ah idinkaa saabiriintii ummadda ah waxaan leenahay allah idin xafiya fidaarayn haddii aada mimbarkaa taagan tihiin oo tihiin dadkii faraha lagu soo fiiqayay hogaankii ummadda aad tihiin muslixiintii ummadda aad tihiin murabbiyiintii ummadda aad tihiin macallimiintii ummadda aad tihiin aroortii markuu waagu bariyo abnaa'u ummati muxamedin oo dhan baa dhinaceedii ku soo kala waalidiintii iyo waalidaadku waxay idiin soo diraan caruurtoodii aflaadu akbaadin bay idiin soo dirayaan iyagoo safxa baydaa'a wata ayaa la idiin soo dira idinka idinku soo kal lahaan waxaa laga yaabaa carruurtaasi nooc kasta isugu jirta idinkaa wax ku qoraya kalaamkii ilaahay baad ku qoraysaan towxiidkii ilaahay baad ku qoraysaan subxaana wa tacaala tarbiyadii islaamka ayaad ku qoraysaan waxaa laydinka rabaa intii marka nebi maxamed uu lahaa oo sifaada inaad la timaadaan nebigana waad ogsoon tihiin markii caaisho la weydiiyey dabeecadiisa ka waran kaana khuluquhu lqur'aan nabigeena dabeecadiisu qur'aan bay ahayd
يحوي القرآن يمجده يتلو ما يتلو من ذكر sidoo kale waxaa munaasabadda kelimad ka soo jeediyey naqiibka guud ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ahna ugaaska beesha macalli weyne malaaq biyey malaaq axmed isagoona mucalimiinta kula dardaarmay in culuumtii ay baranayeen muddada lixda bilood ay gaarsiiyaan bulshada inteeda kale si gaar ah ardayda ay waxbarayaan waxaan rabaa macalimiinta ee maanta ka qalin jibisay ee xa- dowladaas ee la baray tasxiixa qur-aanka waxaan rabaa in laga arko saaxada ama dugsiyada aada macalimiinta ka tihin ardayda degmada maanta waxaan rabnaa hadduu allah wada ogolaado waxay maanta ka dambeeyo waxay ladan baray in laga arko dugsiyadii aada macalimiinta ka hayeen lix bilood toddoba bilood ayaad fadhideen oo wakti geliseen haddii de wixii aada barateen aada meel cidlaa ugu tagtaan waana sii dar intii ay socotay xafladda ayaa waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaan laga qaaday mucalimiinta waxaana abaalmarinno kala duwan oo qaali ah la guddoonsiiyey mucalimiintii kaalmaha hore galay kaalinta koowaad waxaa isla galay laba mucalima labada mucalim macalinka koowaad magaciisa waxaa la yidhaha cali cabdiraxmaan cali macalinka labaadna waxaa lahaa maxamed warsame mucalim labada mucalin waa loo yeeraya insha allahu tacaala ha imaadeena labada mucalin ayaa kaalinta koowaad isla gashay jazaahum allahu khayran Een, wilaayada insha allahu tacaala abaalmarin ugu tala gashay waxaa guddoonsiinaa waaliga shahaadadoodiina waa tanaa waxaa sidoo kale waraysi aan la yeelannay qaar ka mid ah mucalimiintii kaalmaha hore galay iyagoo nooga waramay dowrada iyo duruustii ay ku soo qaateen iyo shucuurkooda awalan marka koowaad magacay waa macalin maxamed warsame macalin Af- kaalinta aan galay waa kaalinta koowaad walaahi alxamdu walminna allah tabaaraka watacaala ayaa ku mahadsan ii suurtageliyay inaan galo kaalinta koowaad
dadkii oo xafladan soo qaban qaabiyey iyo juhdu idinku bixiyey maxaad ugu ducaynaysaa waxaan uga ducaynayaa allah tabaaraka watacaala inuu karyeelo mujaahidiinta meel kasta ay joogaan khaasatan jamciyat alqur'aan iyo khaasatan maktabka dacwada walaal awalna waxaa ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan na waafajiyey dowrada inaan bilaabana haddana dhammaysana tan labaad waxaa ku mahadsan maamulka walaayada jubbada dhexe tan saddexaad waxaan u mahadinayaa macalinkeena macalin ibraahim cabdulaahi isxaaq ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka u saaran aad iyo aad uu noogu dadaalay wuu noo safray xaqiiqatan maalinka bahashan aan bilaabayn haddii codkan la duubi lahay ama waxaan akhrinayna maanta aan dhagaysan lahayn aad aan ayaan ola yaabi lahayn anigoo tacticayno oo wax aan akhrinayna aan la aqoonin na gaarsiiyey heer aan qur-aanka ilaahay sax ugu dhawaaqayna maantana ay nooga markhaati kacda walaayada gobolka inala ku sii shahaado على التمام فرح بفضل الله وذاك أمر الله مجدد الإحسان بالفضل والقرآن فهذه جواهر بحفظها نفاخر جواهر gabagabada munaasabadda waxaa kelimad muhiim ah oo dhinacyo badan taabanaysay ka soo jeediyey mas-uulka walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxa uuna mucalimiinta kula dardaarmay inay ku dadaalaan in khayrka iyo wanaagga ay dadka gaarsiiyaan dhinaca kalena waaliga ayaa xusay in gabdhaha walayaadka islaamiga ah ay kaalin weyn kaga jiraan dhanka waxbarashada iyo jihaadkaba waa maalin talaado ah yuu ilaahi subxaana watacaala inoo qadaray xafladan eh, khatimka u ah ama khitaamka u ah eh, dowladii soo socotay muddada dheer ee lixda bilood ah ee khitaamkeedii yaa maanta joognaa Eh, dowlada dadka ka faa'iideystay lixdan iyo toddobo tanu marka degmada saakow waxay u tahay dufcat lula waa tii koowaad ee degmadan usoo baxda xalqada ilaahay wuxuu u qadaray ubay ibnu kacab inay noqoto midda koowaad ee degmadan usoo baxday insha allahu tacala ilahay waxaa weydiisanaynaa kuwo kalena ilahay inuu noo qadaro oo inoo fududeeyo qof qur-aankaan bartay oo ummadda baraya oo baahday oo gaajo u dhintay lama sheegin ilahay qur-aankan ummadda uu ku xiseeyaa korna uu ugu qaadaa fi dunya walaakhira ilahayna uu idinku xiseynayaaye idinkana insha allahu tacala qur-aanka dadka inaad bartaan ku dadaala dadka masaakiintana insha allahu tacaala ka warhaya wixii waad barateen waad ku dhaqanteen ummaddiin aad gaadsiisaan waa waajib insaaran dadaalka aad bixiseen dhammaan ardada meeshan ku qoran lixdan iyo toddobada gabdho iyo wiilal isugu jira waxaan leenahay dhammaantood ilaahi subxaana watacaala ha barakeeyo gabdhahuna dacwadaa socota iyo waxbarashadan wilaayad ka socota kaalin weyn oo muglay kaga jiraan xaqiiqatan kaalin weyn ay kaga jiraan ilaahay subxaana watacaala gabdhaheena noo barakeeyo dacwada iyo iskaraftaaga jihaadkana kaalin weyn ay kaga jiraan aad ayaan ugu mahad celinayna jazahum allahu khayran
الأعلى في كل مآل يحمده مثل في الصبر وموعظة ومقيم maktabka dacwada ayaa dadaal iyo juhdi ballaaran ku bixinaya sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta diineed ee qaybaha kala duwan ee bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed dhowaan ayay ahayd markii maktabka dacwada uu dowracaynkan oo kale ah u soo gebagabeeyey mucalimiinta beesha garre qaybteeda degta gobolka shabeellaha hoose
موفورا وسفول الهمة يلحده ومجد فيما ينفعه عنه كسل لا يقعده لا يحسد إلا ذا فضل ذو الدنيا لا لا يحسده ويحسن ظنا بالمولى وظن السيء فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم إيه إن شاء الله تعالى xalaqadeena caawa waxaan ku qaadanaynaa caanaha lo'da caanaha lo'da waxay ka mid yihiin caanaha ugu faa'iidada badan xagga isticmaalka waxaa ku sugan diinteenna in caanaha lo'da ay leedahay waxtar badan oo faa'iido iyo caafimaad u leh jirka bani aadamka faytamiinada ku jira caanaha lo'da waxaa ka mid ah vitamin a vitamin b one b two b three b five vitamin b c b twelve vitamin d vitamin e vitamin k waxaa ku jira vitamino aad u tiro badan xagga brotiinada waxaa ku jira noocyada saysiin iyo way protein iyo alpha lactolbumin iyo beta lactoglobin xagga macdinta waxaa ku jira calcium phosphorus magnesium potassium zinc iodine sodium selenium haddaba faa'iidooyinka caafimaad ay leedahay caanaha lo'da waxaa ka mid ah isticmaalkeeda caanaha lo'da oo la joogteeyey ayaa u fiican caafimaadka caloosha sida la tacaalidda boogaha caloosha iyo gastrigta ama boogcalooleedka caloosha intaas waxaa dheer caanaha lo'da waxay yareeyaan caashirtada caloosha waxayna caawiyaan yareynta laabjeexa waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaataan horumarka caafimaadka caruurta dhallinyarada dadka leh lafaha daciifka ah haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya intaba waxay hagaajiyaan shaqada nidaamka wadnaha caanaha lo'du waa il heer sare ah oo kalsiyam leh oo u fiican koritaanka caruurta waxay sidoo kale xoojisaa lafaha iyo ilkaha sidoo kale waxay hagaajisaa dabacsanaanta xididada dhiigga sidoo kale caanaha lo'da waxaa la ogaaday inay ka hortag fiican u yihiin cudurka aidiska loo yaqaano ee daraasado dhowr ah oo la sameeyey ayaa sheegay in maadooyinka difaaca jirka ee ku jira caanaha lo'da ay suurtogal tahay in loo bedelo kareema ahaan ama daawooyin ahaan si looga hortago cudurka aidiska ee haddii jirka la marsan lahaa haddii la isticmaal lahaa intaba waxaa si gaar ah loo tilmaamaya in caanaha lo'da qaybteeda dambarka ay aad iyo aad ugu fiican tahay dadka cudurada xanuunada ka bixi waaye ama aidiska iyo cudurada waaweyn qaba sababtoo ah waxaa ku jira jirdifaacyo badan iyo maadooyin badan oo vaytamiin ah ayaa aad iyo aad ugu buuxa sidoo kale waxay ilaaliyaan unugyada jirka sababtoo ah cudurka aidiska ama cudurada waaweyn oo ku dhaca dadka waxay inta badan la dagaalamaan unugyada jirka ayay soo weeraraan sidaas daraaddeed marka waxay leeyihiin caanaha lo'da jirdifaac fiican difaac ayay hoojiyaan waxa ay khubaradu sheegeen in caanahan dambarka ama caanaha lo'da oo laga faa'iidaysto inay noqon karto ama ay u noqon karto ka hortag fiican cudurkan aidiska ah oo dunida ay maaro u weysay inta badan lala tacaalo aan wax daawo aana loo haynin laakiin dhanka kale waxaa looga faa'iidaysan kara wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu daawo ku sheegay in looga faa'iidaysto insha allahu tacaala waxaa la sheegaa in dad ka badan saddex dhibic shan milyan oo dunida maanta ay ku dhaqan ay qabaan cudurkan aidiska inta badanna ay u badan yihiin wadamada gaalada ka soo jeeda haddaba marka ee dadkaas xanuunadaas la ildaran si gaar ah waxaa loogu sheegay inay ka faa'iidaystaan caanaha lo'da khaasatan qaybteeda dambarka insha allahu tacaala Ee, caanaha lo'da sidoo kale waxay xoojisaa habdhiska dareemaha ee caanaha lo'da waxaa loo yaqaano daawo aad u fiican oo ka caawisa daaweynta cudurrada habdhiska dareenka khaasatan isticmaalka caanaha oo maalinlaha ah ayaa waxay xoojisaa maskaxda waxayna jirka siisaa tamar iyadoo qofka siisa awood caanaha lo'da waxay ilaaliyaan miisaanka caafimaadka leh waxa ay jirka u kordhiyaan cayilka iyo buurnida ee sidoo kale borotiinaha caanaha ku jira oo si fiican u nuuga maadadan borotiinada ay leeyihiin hemoglobinka oo wax ku ool u ah oo la dagaalanka caawigyada viruska caanaha lo'da oo si sahlan loo dheefshiido ayaa u ogolaanaysa in loo qaato daaweynta hargabka waxay sidoo kale yareeyaan astaamaha madax xanuunka waxay leeyihiin saameyn caafimaad haddii aad qabtid madax xanuun caadi ah ama madax xanuunka ee dhanjafka ama madax xanuunka joogtada ah waxaad isticmaashaa caanaha lo'da si joogto ah insha allahu tacaala sidoo kale caanaha lo'da waxay qoyaan maqaarka jirka waxay yareeyaan cuncunka iyo bararka maqaarka soo wajaha waxaa ku jira vitamin e kaas oo kobciya ama kor u qaada hormoonada jirka bani'aadamka waxyeelada ay geysan karto caanaha lo'da ama dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah ee dadka caanaha lo'da aadka u isticmaal waxay u keeni kartaa caloolo xanuun shuban ama infekshan calooleed mararka qaar waxay kaloo keeni kartaa xasaasiyad ama goryaanada qaar inay soo kiciso intaba waa lagu arkaa dadka qaba cudurrada qaarkood waxaa la sheegay inay isticmaalka xaddaafka ah ee caanaha lo'da ay kor u qaadi karto halista qaar ka mid ah cudurrada tayfoodka iyo infekshanada caloosha ah wax kaloo dhibaato ah ay leedahay ma lahan qadarka laga isticmaali karana waa nus liter ama shan boqol oo m l oo u dhiganta laba galaas insha allahu tacaala aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
guntaha iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay qasabku diiwaangelinta dowladda federaalka ee shacabka ayaa waxa ay gaartay in gaadiidleyda safareyda dadka saaran lagu qasbo qorshahaas xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid a baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay in dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxmuud ay isbaarooyin dhigatay wadooyinka soo gala magaalada muqdisho si ay dadka safarka ah ee gaadiidka saaran ugala degaan islamarkaana ugu qasbaan diiwaangelinta xildhibaanka ayaa soo hadal qaaday dhacdo dil ah oo shalay ka dhacday duleedka muqdisho wuxuuna sheegay in ninka shacabka ah ay dileen guddigii uu xasan sheikh magacaabay madaxweynuhu hadda waxaad istiri dib dabba uma soo noqonaysay qabyo ninkeedaa dhammaystiree dhammaystir naga dhammaystirin intaas noogu jooji nin xuseen yuusuf liira guudley lagu dili isdiiwaangeli sida doorasho aad iisii socod wuxuu sababsaday oo dembigaas iskale guddiga ee xasan sheekh maxamuud madaxweynaha uu samaystay ee maanta si gardarro ah ku dilay wiil soomaaliyeed inay ku dilaan isdiiwaangeli haddii kalin waa ku dilayaan jidka afgooya ka yimaada ee gobolladaas koonfureed ka yimaado isbaaraa la dhigay kan gobollada dhexa ka yimaadana isbaaraa la dhigay adoo rakaab ah oo laga yaabaa inaad beledweyne kasoo safarta laba habeen saddex habeen jidka aad kusoo jirtay waddooyinku waa iska qarab yihiin markii lagu yidhaha war soo dega isdiiwaangeli horyaa madaxweyne ummaddaha rafaadsan n f intaasaan ugu filan waxaad istiri oo aada ogaatay dibdaba laguma dooranayo xoog xoog ma soconaayo waxaad adiga shalay diida kaama yeelayno فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayuu inooga egyahay barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هو السامي لدين عظيم عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي